ayaa laga shaqaynaya nabadiina insha allah wixii dhamaystira waa la dhamaystiraya dadka inay soo noqdaan guryahoodii ku soo noqdaan insha allah ciidankana si buuxda magaaladan dhul looga qaadi doono insha allah waxaan rajaynaynaa maanta inay runtii u noqoto tallaabo keenta xal waara waan mar dambeeta soo noqon dad ehela weeye dad walaala weeye waxay ahayd ayaan daro in intaa la soo gaaro insha allah waxaan uga mahad celinaya labada madaxweyne runtii kaalinta ay ka qaateen arrintan ciidanka kala qaadkeeda iyo xabad joojinta iyo intaba marka waxaan rabaa inaan ayagana hadal siiyo ummadda reer gaalkaceel aan u baaqo inay dib u soo noqdaan magaalada waa nabad waxaana rajaynaya haddii laa yidhaahdo markii intaan aan ka gudubno tii aan u gudubno xal waara sida meeshaan noogu keeni lahaa marka soo dhawaada